بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسك صدر يسديراد كتابك الياقوت النفيس الوصية وحلقها الله يا وحلي هذا دردارن wasiyadu dee qur-aankana waa lagu sheegay sunnadana waa lagu sheegay waana ijmaac min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw daynin iyo xadiidkii isagana sidoo kale ahaa nebiguna waa ku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam ama waa ku booriyey dadka wasiyada ilaa laga yiri qofkii dhintay isagoo bilaa wasiyatin ah maata miitatan jaahiliyatan buu dhimanaya dhimasho jaahiliya ama waxa weeye qofka hadda wasiyada lagama maarmaanka khasabka ay ku tahay waa qofkii xuquuq lagu leeyahay xuquuq baa lagu leeyahay markhaantina xuquuqdaasi ma leh waa khatar markaas ama wadeece iyo ammaano iyo adduun buu hayaa markhaantina ma leh hadduusan dardaarmin waxaa la moodaya inuu isagu waxa lahaa marka qofkaas dadka waxu haya wixii inaysan markhaanti lahayn waxa weeyaan hadduusan dardaarmin alaabta waa dhumaysaa qofkaas inuu wasiyo iyo dardaaran la yimaado dushiisa waa ku waajib waagii hore waxaa loo dardaarmi jiro waajib ahayd labada waalid kutiba calaykum idaa xadara axadakum ilmowt in taraka khayran ilwasiya ayay awal ahayd markii dambena dhaxalkii baa lasoo dejiyey aayat aayatulmawaariis markii dambe qof dhaxalka wax kule looma dardaarmi karaa la yidhi laa wasiyata liwaarisi qof wax dhaxlaya dardaaran male wax looma dardaarmayo dayib marka wasiyadu haba fiicnaatee waxaa kasii ajar badan sadaqada inta qofku wax dardaarmi lahaa intuu haddaba nool yahay waxa sadaqayso intuu maarata hadda nool yahay waxa sadaqayso hadduuba caafimaad qabaa sadaqada hadda hala yimaado isagoo saasa inuu wax sadaqaysaa ajar badan dayib qofku caafimaad qaba bakhayltamayo isla waxa iska wada bixin qaninimahedi diilanaya faqri ka baqaya baa fiican ee markau dhuunyeeriyo sii dhiman rabo inuu la sugo ma fiicna dadkii hore oo wanaagsanaa oo xoolo haysay in badanoo ka mid ah way dardaarmi jireen markay dardaarmaan oo arkaan inay muddo dheer nool yihiinna wixii aan dardaaranay haba la bixiya dhihi jireen maba aanan dhimane waali waa noolnahay hala baxsho dayib dardaarankii marka waa sidaas haddaba fiiri alwasiyatu wasiyadu luqatan xagga luqada al isaalu baa la yidhi al isaalu gaarsiin waaya al isaalu xiriirin qofkan dardaarmaya adduunyadiisa khayrkeediiba wuxuu la xiriirinayaa aakhiradeeda aakhiradiisa khayrkeedii adduunyadii buu kasii tegayaa inuu khayr kaga baxow rabaa aakhiro khayr la qaabilo dayib marka al isaalu baa la yidhahdaa xiriirin oo khayrku awal isagoo caadiya samayn jiro wuxuu la xiriirinayaa khayr ku xiran markuu dhinto kabacdi haddaan dhinto waxaan dardaarmay oo dardaaran iyo waxa iyo waxa iyo waxaas dayib wa sharcan xagga sharcigana tabarucun wasiyadu waa tabaruc waa iska bixin diinta naabid ah bixaqin xaq la tabaruco xaqaasoo mudaafin la tiiriyoo la aaneeyey oo loo loo idaafeeyey walow taqdiiran ba allaha ka dhige maxaa loo tiiriyey limaa bacda almowti dhimasho wixii ka dambeeya xaq loo tiiriyey wey waxa weeyaan wasiyadu waa tabarucun in la iskaga tabaruco bixaqin xaq baa lagu tabarucaya xaqaasoo mudaafin la idaafeeyey limaa bacda almowti usoo bood dhimasho wixii ka dambeeyaa loo tiiriyey haddaan dhinto waxaasaa ii sadaqa ah waaye walow taqdiiran baa allaha ka dhig wasiyadu waa sidaa weeyaan taqdiirku waa qadarid taas ba allaha ka dhigay sidaa weeyaan marka waxaa weliba ka mid ah kaa xaqaasoo laysa bitadbiirin addoon la tadbiiriyey aan ahayn walaa tacliiqi bicitqin citqi xidhidiisna aan ahayn walaa tacliiqi citqin tadbiirna ma aha tacliiq bicitqinna ma aha labadaas midna ma aha waa lagu sharxayaa marka waxa weeyaan wuxuu dhahayaa awsaytu bikada marka walow taqdiiran waa maxay xataa hadduusan bacda mowtii dhihin mar hadduu qofku dhaho waxaasaan dardaarmay bacda mowti meesha waaba isagoo yiri bay ka dhigantah taqdiir iyo taxqiiq taxqiiqu waxa weeye hebel waxaa siiya markaan dhinto ka bacdi waa taxqiiq taqdiirkuna waa maxay waxaasaan dardaarmay goormaa lala sugayaa bacda mowti baa iska qadaran walow taqdiiran haba qadarnaato wey taqdiir ba allah ka dhig waaye xaqaas weliba laysa bitadbiirin walaa tacliiqin walaa tacliiqi citqin labadaa midna maha tadbiirku waa maxay ninbaa addoonkiisa wuxuu dhahayaa idaa midtu haddaan anagoo sayid kaa dhinto fa anta xurun xor baad addoonkaa tadbiir gadaalbu markaan dhinto ka bacdi dib tadbiirku waa dib ka xorayn dhimashadeeda ka bacda dib xor ka noqonaysaa wey maxaa la qadarayaa bacda almowt waaye bacda almowt ama arrintaas hadday dhacdo xor baa tahay dhimashadeeda ka bacdi addoonka xorayntiisii baa sifo ku xiran inuu qofkaani dhintay ku xiranta tacliiqu lcitqi labadan tadbiir iyo tacliiqu lcitqi labadan midna waa inaysan ahayn oo laba labadaasi dardaaran ma aha dardaaran ma aha waxaas bacdalmowt ba ha u tiirsanaatee markaan dhintay ka bacdi baad xor tahay haba yidhaahdee ama iyo wixii la midee wasiyadii ma ah arkaanul wasiyati wasiyada arkaanteedi arkaanul wasiyati arbacatu waya muusin mid wax dardaarmaya wa muusaa lahu mid wax loo dardaarmayo wa muusaa bih wa muusan bih waxa weeyaan shayga la dardaarmayay muusaa bihi waa siiqatun iyo siiqadii lagu dhawaaqay qof dardaarmaya qof wax loo dardaarmayo wixii la dardaarmayey iyo siiqadii afartaa weeyaan ayib mid kasta shuruud buu yeelanayaa taxta kulli waxaa la yidhaahdaa rugni kasta hoostiisa dee shuruud baa imaanaysa shuruud ayaa meesha imaanaysa waa tanaa marka wuxuu yidhi shuruudul muusi midka dardaarmaya shuruuddiis alaaatu waa saddex atakliifu takliif waa baalig caaqila takliif in la hayo waalxuriyatu xornimo waaliktiyaaru doorasho waa inaan la khasbin ikhtiyaar marka hadduusan takliif jiro ilmo yar yahay ama waalan yahay ama muqmacalihi yahay ama xorusan hayn addoon yahay ama mukrah la dirqiye yahay ma ma suuroobayso shuruud lmuusi wataas ayib culamada qaar baa ilmaha yarkaa sabiga ee xoolaha leh oo mumayiska ah ogolaaday dardaarankiisa waayo minaajkan cibaaradiisu waxaay وفي قول تصح من سبي مميز سبي مميزة وصيد وكاس حيسا قول كاس هدي اللي قبطه باكوتها لي طيب مركا لكل ركن من هذه الأركان شروط ركن كصح وعفرتان كم إذا موسن موسى له مشابه صيغة شروط بيلانية شروط الموسى له ثلاثة شروط الموسى له كم حلوة دردار من شروطيس ثلاثة وصدح موسى له عدم ال... عدم المعصية معصية لأنتد macsiya waa inaysan ahayn macsiya waa inay lalayahay macsiyo waa dembi wa in kaana jihatan jihaba ha ahaatee in kaana haddii wowda laga tago in kaana jihatan ama wa in kaana jihatan jihaba ha ahaatee shardiga koowaad waxa weeye wasiyadu ma ansaxayso haddii ay meeshu macsiyo tahay xoolahaanaan dardaarmay markaan dhinto ka bacdi waxaan u dardaarmay kiniisadaas in lagu dhiso ama lagu camiro ama maxalli lilahwil muxarami cayaaraha xaaraanta ah in baan in lagu dhiso ama booskaas aan sii waa macsiyo wasiyaduna waa inay wax tahay qurbo iyo mubaax iyo wax ciba- wanaagsan waaye wa kownuhu baa shardiya kan loo dardaarmayo inuu yahay macluuman waa inuu macluum yahay labadiinaa midkood labadan baa u dardaarma lamiduu yahay lama yaqaan lama rabo waa inuu yahay macluuman haddaan qofka wax- cid wax loo dardaarmayo macluum ahayn wasiyadii ma asixin macluumka ama waa shaksiyo waa hebel baan wax u dardaarma ama waajiho fuqarada waxa noocaasa xoolaha lagu baxsho jiha caama tan saddexaad وكونه أهانشيسا شرطي كان وحلو دردار مايو أهلا أهل وإن أيهي للملك وحملكن إن كان هدويها معينا مثل ما عيني إذا لا عينو هبل اللي يرى هدويهي وإن وحملكن كره وإن وحملكن كره ميت كاسا وحو دردار ما هدو لو قفل انتي ما وحسي لو قفل انتي وحي ما بأقبالي كره حولها سنيف كاسا وحا ودردار وحما ملكن كره وحا ربا وحاني إنه أهلا للملك milkiga waa inuu ehel u yahay in kaana mucayanan hadduu yahay mid la cayinay saas baa la doonaya ayib ayib marka masalada sidaas baa lagu wadaya masaajid baan waxaan u dardaarma qofku wax loo dardaarmayana qofkii adiga qofka dhaxli lahaa waa inuusan ahayn haddii qof u dhaxli lahaa oo wax u dardaarmo kuwii kale inay raalli uga noqdaan maahe dardaarankaasi ma soconayo marka wasiyadu waa muhiim shuruudu lmusaabih shayga la dardaarmay shuruudiis musaabih shuruudu lmusaabih halaatatun wey كونه هانشيسا مقصودا أو يهي مد لو قصده مد لو قصده wax aan loo qasdin oo la danaynayn wuxuu aynaysan ahayn hadda kani hoos wuxuu ka qart ka qabtay lamber kow falaa tasixu lwasiyatu bidamin wa naxwihi mima laa yuqsad dhiig buu dardaarma dhiigaygaas ha waxaan u dardaarmay ha isbitaalka dadka jiran hal baan maaragtay dhiiggaasaan u dardaarmay in isbitaalkaas hebel la siiyo ama dadkaa la siiyo ama wixii la mida wax loo qasdayaa la rabaa fuqahadu waxay ku dardaarmaan dhiiggaas inaysan bannaanayn bay ka dhigaan maantana dhiigga waxyaalaha loogu baahi badan yahay weeye dhiigaga yaa dhiig noocaas aya iyo yaa dhiig lagu shubaa iyo nooc fulaan yaa xagee laga heli karaa iyo waaba la baahinayaaba qofkii dhiigga noocaasa meel heblaayo deg deg ha ku gaara iyo waxaasaaba la baahinayaa maanta aad baa loogu baahda marka isbitaal baa qof dhiig ka shubtay maalan meel bay ku kaydsaneen banka dam baa la yidhaha banku dam bankiga dhiig kaydinta baa lagu kaydsa kanaa qoraya dadaal waa la iska hayaa isbitaalkaanba u dardaarmami yiro markaan dhinto ka bacdi isbitaalka dhiiggaa iska leh culimmada fuqahadu waxay leeyihin ma ansaxayso laakiin culimmada fuqahadu taa mid ka agdhow bay leeyihin waa ansaxaysaa waxay dhaheen waxaa ansaxaysaa alwasiyatu bizibli dhiriqda xoolaha digadooda iyo saalooyinka iyo waxaa da guryaha lagu dhisaa waagi hore sida sibirka iyo dhoobada iyo wax loogu loogu malaaso baa loogu dhisaa ilaa xataa haddeer soomaaliya meelo ka mid ah soo dhowaatay marka dhiiggu muxuu kaga duwan yahay taa haddii la ogol yahay dhiigganna ha la ogolaado wuu leeyahay laga fahmayaa shaarixa isagaaba looga baahi badan yahay wa kownuhu baa shardi ah shaygaas la dardaarmo inuu yahay qaabilan mid aqbalaya linnaqli rarid ikhtiyaaran doorasho si ikhtiyaara shay loo rari karo waa inuu yahay waxaan rarin waxaan la- la naqlin karin lama dardaarmi karo qisaastaa ka mid a xadulqadafkaa ka mid a qof baa qof qisaas ku leh qisaasayda waxaan u dardaarmay hebel iyo qadafkii hebel iyo qadfada waxaas xun i yiri qadafkii waxaan u dardaarmay hebel ya ma ansaxayso ayib wa kownuhumaa shardiga inuu yahay mubaaxan mid bannaan waxa la dardaarmayo shay in lagu intifaaco ay bannaan tahay waa inuu yahay da- muustiko iyo eh, ka- kabanno iyo waxyaalo bugbuglo oo aan sharcigu markaa ogolayn iyo eh, dee nafac ma leh qofkaan nafaca hadda ka qaadanaya dadka lacagta ka qaadanaya nafaciisa la fiirin mayo nafac sharcigu tu waxa uma yaqaan nafaciisa ma la fiirinaya kaas manfacada muxaramada ah nafaca xaaraanta ah nafac la-aan buu ka dhigan yahay haddii qof uu ka shaqayso khamro iyo qurun iyo balaayo oo adduun malaayiin lacag ka soo gasho waxay ka dhigan tahay xagga sharciga eh, nafac la-aan ilaa wax sharcigu ogol yahay maahe waa yahay ayib shardu siiqati lwasiyati wasiyada siiqadeeda shardigeed shardu siiqati lwasiyati lafdun weeye waa lafdi dhawaq yushciru bihaa iyada ogeysiinaya in qofkaani wasiye la yimid erey lagu garanayo waa inuu ku dhawaaqo sidaa un bay noqonaysaa awsaytu waa dardaarmay jacaltu lifulaanin baan waxaan u yeelay bacda mowti kadaa iyo wixii la mid a acduu fulaanan kadaa hebel waxaasi haddii waxyaalaha uu dhaho midda u dambaysa acduu fulaanan kadaa iyadu dee maaha wasiyo waa iska tabaruc wey laakiin kuwa kale waa wasiyo waaya wuxuu yidhi suuratu lwasiyati dardaaranka wasiyada suuradeeda suuratu lwasiyati an yaquula zaydun waa inuu dhaho awsaytu licamrin baan u dardaarmay bimi'ati diinaarin boqol diinaar aw yaquula waa inuu dhaho awsaytu lilfuqaraa'i fuqarada waxaan u dardaarmay bihaadihi daycat maguudhadan adduunkan ya ayaanu dardaarmay fuqaradu waa dad badan hebel iyo hebel maaha meel gaara wax jooga maaha waajiho tii horena waa qof gaara hebel camar baa waxaan iskale wey waayo sidaas baa hawsha lagu wadayaa dayib marka dardaarankii waa kaas hadduu dardaarmo ha laygu aaso meel heblaayo oo quburo dad wanaagsan ku jiraan oo saalixiina waxaan dardaarmay dadka hadda intaa meyd baa meel loo wadaa halkaa in laygu aaso meel dad saalixiin oo wanaagsan ay ku jiraan hadduu yidhi hal lay geeyo dardaarka waa saxaya kow laakiin awal waxay ahayd meydka inaan la rari karin meyd in meel loo raro magaalo inta laga qaado magaalo kale loo raro inay xaaraan tahay haddaan maka la geynayn ama madiine la geynayn ama baytulmaqdis la geynayn ama dad saalixiina lagu biirinayn wuxuu qofku dardaarmayana qaraabadiisa inuu u dardaarmaa fiican weliba qaraabada dadka dhaxash dhaxalka ku laha maahe dadka kale saasaa fiican waayah tanna waxaa la yidhahdaa al isaau al isaa al isaa dhib dardaaran wey tii hore waxayd al wasiyatu waa nafac baa la dardaarmay waxaas hebel ha qaato waxaasaan dardaarmay tan al isaau waxa weeyaan waa qof hawl loo diraya dhib baa la dardaarmaya dhibtu waa maxay haddaan dhinto caruurtaydu waxaan ku ogay hebel hebel waxaa ha u qabto hebel ha tarbiyeeyo hebel ha u shaqeeyo yaa hebel deyntayda ha bixiyo hebel xoolahayga mas-uul ha kasi waxaa iyo waxaa ha qabto hawl la dardaarmayo weya al isaa baa la xiriirin ama gaarsiin ayib wixii ammaano aan hayay hebel ha iga celceliyo dadkii ha gaarsiiyo deyntii ha iga bixiyo waxaasoo dhan alisaau isuh luqatan aliisaalu baa la yihahdaa xiriirin ama gaarsiin wa sharcanna ihbaatu tasarufin tasaruf sugiddiis tasarufkaasoo mudaafin la tiriyey limaa bacda almowt dhimasho wixii ka dambeeya loo tiriyey mudaafin loo tiiriyey limaa bacda almowt dhimasho wixii ka dambeeya ilaa qofka hadduu nool yahay isagaa hawshiisa haysta ama hadda hadduu nool yaho cid wax u dirsado wakiil baa laga yahay ee dardaaran maaha ayib waa limaa bacda almowt waagi hore dadku xataa markay dhimanayaan dadkooda iyo ilmahooda iyo waxaas dad wanaagsan bay kala bellami jireen inay gacanta ku hayaan inay diinta baraan inay tarbiyeeyaan inay ka warqabaan inay edbiyaan iyo wixii la mid a ayib muwaayih xataa qofkii inta dhintay dardaarmaya macnaha intuusan dhiman intaasoo qur'aana in la iisoo akriyo intaasoo tasbiix iyo tahliil iyo khayra in la iisoo sameeyo waayih kitaabku waa ka hadlaya ilaa maydka sadaqadii waa anfacaysaa ducadii waa anfacaysaa mutaakhiriintu waxay leeyihiin waxaasoo dhan waa asaxayaan lianna qiraa'ata alqur'aan tanzilu cindaha qur'aanka marka la akriyo akhriska agtiisa waxaa soo dega alraxmatu wasakiinatu naxariis iyo xasilooni markii faidaa quraa cinda qabrihi qofka qabrigiisa markii lagu akriyo soofa tashmalhu raxma naxariistaasaa shamlinaysa ilaa meel qur'aan lagu akriyo markastaba raxmad baa imaanaysa waay arkaanul isaai isaha arkaantiisu arkaanul isaai arbacatun muusin mid wax dardaarmay wawasiyin meeshii muusaallahu ahayd waxaa lagu bedelayaa wawasiyin kii dhibta hawsha loo dardaarmay shaqada inuu qabto wa muusan fiihi kan dhexdiisa laysku dardaarmayo iyo wasiiqatu wasiiqada waa afartaas waaya afartaa unbay kuu noqonaysa qof baa dhinta caruur yaryar buu ka tegey aabbaa aabihii baa jooga ama awowgiis aabbaha hawsha wadaya haddii kale awowaa wadaya hooyaduna madaahibta qaar waxay leeyihiin caruurteeda iyo dadka noocaasa aabbihii awowga ha la mid noqoto way la mid tahay macnaha hooyadaaba ugu awleysanna rag baa yiri ugu naxariis badan shuruudulmuusi kan wax kan dardaarmayo shuruuddiisa shuruudulmuusi arbacatun atakliifu takliifu waa baalig caaqila walxuriyatu xornimo walow fii bacdi barkiis baa xornimadu ha ahaatee oo qofku waxaa dhici kara intuu addoon aha in la yidhaahdo kala barkaabaa xora barkiisna addoon yahay baa dhici ka dhah waxaa shardiga war ikhtiyaaru doorasho aan la khasbin wa wilaayatun wilaayo iyo mas-uuliyad inuu ku leeyahay wilaayatun lahu wilaayo waa inuu shaygan ku leeyahay wuxuusan shaqo ku lahayn hadduu dhaho waan ka dardaarmayaa shaqaba kuma leh wilaayatun lahu wilaaya waa inay isaga ugu sugan tahay calal muusaa fiihi waaba tanba shayga dhexdiisa la dardaarmayo wilaaye waa inuu ku leeyahay idaa kaana shaygaas markuu yahay amra tiflin ilma yar amarkiisa aw majnuunin mid waalan amarkiisa aw maxjuurin maxjuuri safahin safiihnimo mid loo sharay ilaa isna mas-uul baa laga noqonaya waa inuu ku leeyahay wilaayo ibtidaa'an bilowga hore mino sharci xagga sharciga xagga sharciga waa inuu mas-uuliyad iyo wilaaye kaga leeyahay ibtidaa'anba maxay tahay waxa weeyaan shuruudaana waa lagama maarmaan qofku waa baaliq waa caaqil waa mukhtaar ikhtiyaar waa inuu waaye waa inuu an yakuuna lahu wilaayatun calaa man yuriidu dadkan uu rabo inuu ka dardaarmo oo in gadaashiis la dhaqaaleeyo uu doonayo waa inuu wilaayo ku dul leeyahay waa caruurtiisii waa caruurtii wiilkiisii dadousan shaqo ku lahayn yaa buu rabaa hadduu meesha soo gasho waxaa la leeyahay wilaayaba kuma lehid maxaa ka mid a walaalkiis caruurow dhalay ama gabarow isagu dhalay caruuray dhashay buu wuxuu rabaa inuu cid kala dardaarmo dhaho haddaan dhinta kabacdi caruurahaas adaa ka mas-uula nin lama ogola taas wilaaye kuma leh gabadhiisu caruurtay dhashay amba walaalkiis caruurtou dhalay kuwa wilaayo ku leeyahay kuwa u dhalay kuwa wiilkiisu dhalay iyo kuwa lamidka waaya shuruudul wasiyi midkii hawsha loo diro wasi baa la dhahaa shuruuddiis baa halkaana laga hadlaya oo iyadana waa in la helo dayib marka waa inuu meesha aan ku noqdo waa inuu leeyahay wilaayo ibtidaa'an bilowga horeba ibtidaa'an bilow min asharci maxay tahy haddii uusan waxba ku lahayn mathalan kii wax loo dardaarmo la yidhi carruurta ka warqabiya wixii la mida baa isagiina sii dardaarmaya cid kaleu dhahayaa usii dardaarmaya dee isaga xilka waa la saaray xagga sharciga bilowga hore isagu kuma lahayn ibtidaa'an kuma lahayn aabbaya awowo ama dad baa hawsha u dhiibtay keliya wuxuu kusoo geli karaa in loo idno la yidhaahdo adaan hawsha kugu ognahay adiguna ciddaa doontay waa sii waka usii dardaarmi ka dhah oo aniga xaggayga kasii dardaarmaysaa ow si cani aniga xaggayga kasii dardaaran aniga xaggayga cid kasii maaragtay uga sii dardaaran anaga naga wakiila isagoo naftiisa cid kama sii ugama sii dardaarmi karo laakiin kii isaga diray buu xaggiisa uga dardaarmaya shuruudul wasiy shuruudul wasiy sabcatun waa toddoba toddobadaasi alislaamu islaamnimo walbuluuqu qaangaar walcaqlu caqli walxuriyatu xornimo walcadaalatu cadaalad cadaalad daahira qola waxay dhahen cadaaladda baatinkaana waa la rabaa cadaaladda baatinkaa qaadiga agtiisa sugnaan jiray oo qofka marka la taskiyeeyo maxkamadda horteeda ninkaa inuu fiican yahay annagaa markhaanti kaa qola kala dhaho waa midda baatinka maya midda kor ka muuqataa ku filan waa cadamul cajzi baa shardiya ka tabargabid cajzi la-aantis cani tasarufi tasarufka waa inuusan ka cajisan qof qaban kara waa inuu midaan kaba qaban karin maya hadda laakiin cadaaladdii baa cidhiiri ku jira waaya cadaaladdii baa ciriiri ku jira qalla an yuujada cadlun maanta qof caadila in la helaa yar waaye lagana maarmi maayo marka cajzina waa inuusan jirin oo ka tabargabin qof iska halmaansan aan waxba qaban karin aan tasaruf iyo waxba la imaan karin dee waxba looma dhiibay waxaa shardiga wa cadamul cadaawati cadaawad la-aanteed beynahu qofka dardaarmaya iyo wa beyna almaxjuuri caleyhi qofka dushiisa la sharay waa inay may waa kaa xumeeyey wa cadamul cadaawati cadaawo la-aan beynahu kan loo dardaarmay iyo wa beyna almaxjuuri caleyh qofkan hawsha loo dirayo iyo dadka la leeyahay hawshooda ka warqab cadaawad waa inaysan u dhaxayn cadaawad waa inay soo dha haddii qofay cadow isku yihiin loo soo magacaabo waa dhibaatay u arkayaan waay oo see cadaawad yihiin ilmahan yarkaa cidba weli cadow lama noqon karaan iyo qof waalan iyo ama ninkaan dhahayaa ka warqabay goormee cadow isku noqday qofka dardaarmaya iyo kan hadda hawsha qaba la leeyahay cadaawad ka dhexaysa mar haddii ninka weyn oo dhalay cadowniba ka dhexaysana waxa laga yaha ilmihiisina inuu cadow u noqo oo halkaa ka culaaso baa dhici ka dhah ayib marka iyo maahee qofkaas cadowga ilmahu dhalay inuu cadow noqdo ma suuroobayso cadamulcadaawati baynahu wa bayna almaxjuuri calayhi buu yidhi marka qofkan wasiga ah oo hawsha loo diray wasiyun sharciyun wa wasiyun jacliyun baa la kala dhahaa mid iska samaysmay oo jacli ah iyo mid sharci ah maxay kala yihiin wasi sharci ah waxaa weeye aabbaha awowga hooyada haddii lagu diro madaahibta qaar sharcigaa siiyey midna waa jacli waa iska waa iska samaysmay qof baa dhintay aabba male awow male markaasuu markuu sii dhimanayaba wuxuu yidhi qof kaloo saaxiib ahaayeen ama isiqaaneen ebelo waxaa iyo waxaasba waxa kuu dardaarma wasiyun jacliyun baa la yidhaha marka laakiin labadoodaba axkaam baa dee ku kala tegayaan oo ku kala duwanaanayaan qof baa sharcigu ilmahan wakiil wuxuu uga dhigay wasi ilmihii waa weynaaday hadhowbu xoolihii uu ku qabsaday wuxuu yidhi xoolahaygii aniga layguma bixinin waa layga baaba'shay waa layga boobay kii kalena wuxuu yidhi ma jidho waxaa warka la qabanayaa warka qofka wasigaa baa la qabanayaa kan doodaya lama qabanayo laakiin qofkan kaloo hadda qof uu yaqaan un ka dhigtay wasi haddii hadhow isqabtaan waa inuu markhaanti ku caddeeyo xoolihii inuu isagu ku baxshay ka saaxiib baan ahay isagaasaa ii dardaarmay xoolihii wixii ula dardaan sidii baan u baxshay masaalixdii ilmaha yar baan ku baxshay caddayn la kaale ba leeyahay haddii kaloo lagugu yeelanaya kii horese laguma yeeshan waaya shuruudul muusaa fiihi shayga dhexdiisa la dardaarmayo shuruuddiis itnaani waa labo kownuhu ahaanshiisa tasarufan tasaruf maaliyan maal loo nisbeeyey wuxuu horta waa inay wax tasaruf maaliya waa inay ta waxa shaygan ladhe la dardaarmayo hadduu yidhaahdo nin baan waxaan u dardaarmay gabdhahayga inuu guuriyo laga yeeli mayo laanna sharcigaa cid siiyey aabba hadduu nool yahay isagaa iskale guurka inuu gabadhiisa guuriyo awowgaale walaalkeed baa hadhowle haddii kuwaa la waado nidaamka sharciga adigu cidna uma samayn kari sharciga cid u sameeyey si ay u kala leeyihiin ko markaas waa inuu wixii maali yihiin eesan wax kale ahayn wilaayatu nikaax marka ilaahay baa kala ratibay sida loo kala horeeyo diintaa sheegtay weeye wa kownuhu baa shardiga mubaaxan shaygaas waa inuu mubaax yahay shaygaas dhexdiisa la dardaarmayo macsiyo waa inuusan ahayna mubaax yahay mubaax haddii lagu yiri shay waajiba shay mubaaxa dee shay waajiba ama manduuba ama mubaaxba intaba waa noqonaya shardu siiqati liisaai iisuhu waa dhib dardaaranki qofka hawsha loo dirayey siiqadiisa shardigeedu shardu siiqati liisaai lafdun waa lafdi yushciru bihi ogeysiinaya dareensiinaya in macnaha looga jeedo dardaaranka awsaytu ilayka an tacmala kada adiga waxaan kuu dardaarmay inaa waxaad qabatid oo shaqadaas ah ama jacaltuka wasiyii wasigaygii baan kaa yeelay fii kadaa shaygaas hadduu inta qora niyeystana waa lamid goormu aqbalaya qof nool hadda hadda wax kuu dardaarmo ilaa uu ka dhinta wixii waxba adigu ma aqbalaysid waxa iyo waxa iyo waxa haddaan dhintana saa u qabat aqbalaadda markuu dhinto kabacdi baa la fiirinaya adduunka inta loo wada joogo isagii baaba ka noqon karaa aqbalaadda wax tari mayso inuu aqbalo ama hawshii horey ka qabto suuratul isaai alisaas suuradiisi wey iyo kayfiyadiis suurat lisaai an yaquula zaydun waa inuu dhaho awsaytu ilaa camrin camar waxaan u dardaarmay fii qadaai duyuuni daymahayga inuu gudo daymahayga inuu bixiyo iyo waraddi wadaa'ici wadeeco wixii la ii dhibtay iyo ammaano inuu kala gegeeyo ummadda ii dhibatay ilaa dadka mas-uul meelu jooga alaab loo dhiiban jira iyo ammaano wanadari inuu fiiriyaan u dardaarmay hebel calaa awlaadii caruurtayda iyo wa maxaajiirii kuwayga la sharay dadka maxjuuriinta ah markadhowbo kaasna marku kaasi dhinta kabacdu aqbalaya waay qofku hadduu is yahay qofaan hadlin akhras baa la aflaawo iska dhagoolkaas ishaaradiisa waa la aqbalayaa saddex wixii aan ahayn saddex waxaan ahayn qof hadlayow la midi saddexdaas waa waa dhaarta iyo salaada iyo shahaadada waaya ilaa qofkan waxbuu ishishaarayaa wax dhaar saasuu sidii wax dhaaranaya saasuu yiri oo wallaahi oo kale iyo waxoo la mida ya waxba dhaartaas laga soo qaadi maayo salaadda isagoo ku jiro wax ishaara ishaaradu hadalkiisoo kale ka dhignaan jirta salaaddii baa kaa budhay la dhihi maayo buri maysa salaaddiisu una ku salaaddii buna wax u ishaaraya ilaa awalba shaqadiisoo dhan ishaara ahay dadka markuu la hadlayo ishaaradiisa salaaddii ku buri mayso waaye qofba u markhaanti kacay ama ku dul markhaanti kacay ishaaro ishaaradiisa la aqbali maayo saddexdaas marka ishaaratul akhras mithlu nudqihi qofka akhraska ishaaradiisu waa hadalkiisa oo kale saddexdaas wixaan ahayn qofka dadkaana hadlaya hadda ka waran ishaarada haddaan wax ishaarno inagoo hadli karnaa saddex meelood keliya la aqbalayaa kaas saddex meelood baan la aqbalayn aan hadli karin dadka hadli karana saddex meelood baa la aqbalayaa idanka oo kale qof baa guriga soo gargaraacay ama qof baa yidhi kitaabkan ma qaataa ma soo akhrisaa maanta wuu kula hadlay kitaabkan hadiyad ma u qaataa oo kale ku yidhi markaasuu madaxa u ishaara annacam bay ka dhiganta mogta waa ishaaro waa la qabanayaa waa lagu ogolaaday way u qaadan karaa ishaaradiisaa ku filan iftihi qof baa su-aal weydiiyey haddaan waxaa waxaa sameeyey salaaddii ma iga buraysaa soo madaxu u ruxay haa ama mada midun waa la waa la qabsan karaa waa qof hadli karana laakiin ishaaruu ku gaabsada qof muslimaa qof xarbiya qofbu ammaan u xira uu yidhi ninkan anaa magangelye siiyey ammaan baa siiyey waa laga yeelaya saddexdaas waa qofka hadli kara laga yeelaya isagoo aan hadlin ishaaradiisa la aqbalaya والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب